waxaa iga xihan wiilkayga oo la yidhaha farxaan cali cabdi wuxuu iga xihan yaha wiilkaygu sagaal sano wuxuu ku xihan yaha dowladda sisaaniya dowladda sisaaniya ayuu u xihan yahay oo la ii sheegay inay haystaan aniga wiilkayga lama hadlo mana iswaraysanno warna kama hayo waxa uu hadda ku sugan yahana ma aqaano dhimasho iyo nolol hadda wiilkaas hadda la soo daayay unbaa yidhi waa u nool yahay hadda noo soo sheegay wiilkayga waxaa lagu waxay ku eedeeyeen dowladda sisaaniya inuu yahay burcadbadeed aniga ma garanayn inuu yahay in kale ilaahay og wuxuu yahay barcadbadeeda ku eedaysan yahay wiilkayga wiilasha la socdo waa todoba wiilkaaga goormaa kuugu dambeysay wiilkayga waxaa iigu dambeysay sagaal sano ka hor labada kun toban iyo waxaa iigu hor dambeysay labada kun toban iyo iyo kowdii sodo labadii waxsaas toban iyo labadii inay tahay
markii kuugu dambeysay xagguu jooga wuxuu joogay baraaw baraaw haa muxuu ahaa muxuu ahaa kalluumaysato kismaayo isagu joogana wuu soo wacay wuxuu yidhi hooy kismaayaan joogaa kalluunaan kismaayo usoo doonanay waana soo laabana markaasaa iigu dambeysay wakhtigaas kadib markii kuugu horreysay oo maqasho inuu xiran yahay goormay ahay waxaa iigu horreysay inuu xiran yahay lix sano ka hor inaa xabsi uu ku jiro lix sano ka hor aan maqlay marka lixdii sano annaga lama aanaan xariirin markii kabacdi mana aanaan wareyso karno waxna la soo xariiriyana ma aanaa arag dowladda soomaaliya dowlado badanaa isdaba mareeyey dowladdaana hadda nuugu horreysay markii farmaajo maxamed cabdullahi farmaajo lasoo doortay ayaan ilaa haddana waan soconnay oo waxaan raadinaynay bal dowladdeena inay maaragtay ilmahaas inay dhintaan iyo inay nool yihiin dowladdaas kala hadlaan oo ay raadiyaan imise wiilaa la xira wiilkaaga wiilkayga maa lix wiilaa la xiran toddoba waayo wiilashu lix aa la xiran wiilkayga ma taqaanaa dhammaantood dhammaantood waa aqaanaa dad waxay ahaayeen kalluumaysataa oo isla socdo oo weligoodba isla kalluumaysan jirin inay burcadbadeed ahaayeen maku ogeyd adiga maya maya maya kuma ogeyn wax aan ku ogayo burcadbadeedna lama kalluumaysato doon wadatay ahaayeen kabacdi waxay sameeyaanna ma aqaana ilaahay ayaa yaqaana inay xaran yihiin aad maqashay tansaaniya xaggee bay kaga qarnaayeen xogtas ayaa ku soo gaarsiiyey xogta waxaa ay soo gaarsiiyey tansaaniya horta daarusalaam ay ku xiran yihiinaa layidhi xabsi weyn daarusalaam ku yaalla ay ku xiran yihiin alle xogta ummad soomaaliyeed waxa ay soo gaarsiiday oo daarusalaam degan ayaa kolley meesha ka maqleen sidaas calaaligeeda ku maqleen ay igu soo gaarsiiyeen saasaan ku maqlay hooye sagaal sano waqti fog waaye dowladihii ama dowladdanba waxaad la hadasheen la kulanteen ma jirta wallaahi hooye macaana waxaan la kulannay ma jirin dowladdan horta horteed aniga ma arkin dad la raadinaayo mana aana maqlin dowladdan laba sano iyo bar ayay maaragtahay sii maraysaa ilaa haddana waa soconnay markaa maagna la kulma xildhibaano ama madaxda raadiyana waxa waaye wax oo albaab naga furaaya waxna la hadlaayo waa weyneynaba hala ekaateen markii kuugu dambeysay la hadasha wiilkaaga ama xabsiga ama meel kale waxay kugu dhahay amaad ka wada hadasheen ma xasuusataa wallaahi hooye macaana wuxuu yidhi dowladda sisaaniya ay haysata dhibbanayaala natiibsha maaragtay ugu dhacda khaasatan laba wiilasha toddoba waaye afar ka mida tiibshaa ku dhacday wiilashu waxa waaye sidaas hadalkii ugu dambeeyey ugu yiri wiilkaygu marka badda gudaheeda laga soo qabtay markii la qabanayo badda gudaheeda laga soo qabtay markii la qabanayo doon iyagoo wataa la qabtay weliba doontii nalala gediyo yiri waa nalagu gubay waana nalaga qabtay ugu yiri markii uu ugu soo soo ii soo sheegay xaggee maraysa doontaas biyahaan ama dalahaan xaggey ahayd meesha doontu waxay maraysay kudhaa meel la yidhaahdo oo markii laga taga kismaayo ka shishayso meesha meesha kudhaa badda kudhaa la yidhaaha laga qabtay oo ay ku dhammaato annaga baddeennu ay meesha ay ku eg tahay hadda meeshaasaa laga qabtay kudhaa aan marayno ugu yiri kudhaa aniga hadda ma gelin weli badahaan uma gelin laakiin badda kudhaa aan joogno yiri meeshaasaa laga qabtay inkastoo buraadbeed badan la qabtay la xiray arintaas ay jirto ma is leedahay wiilashaa suuragal way ahayd inay inay inay ku biiraan may noqdeen wallaahi waa suuragal inay ku biiraan waa noqon kareen wiilasha dhalinyaro waaye dhalinyaraana magaalada joogtay markaasna burcadbadeedu waa shaqaynayso way socotay ma fahantay aniga inkastoonan aan hooyo ahay oonan waxba hadda ka fahmi karin suurtagal waayo burcadbadeed inay ahaayeen sababto ay tahay facoodaa burcadbadeed noqday kuwii kale si iyaga la joogaa burcadbadeed ahaa marka waa suurtagal hooye maxaad ugu yeeri lahayd dowladda soomaaliyeed maxaad is leedahay waad dhihi kartaa galabta madaxda soomaaliyeed madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo xildhibaanada iyo ummadda dhan inta inta noo dhaaratay oo madaxda waxaan ka codsanayaa horta nimankaas inay ka qayb qaataan sidii ay kusoo dayn lahaayeen ayaga waxaan ahayna noo doodi kara ama na soo dayi kara maba la arkaba ayagaan sugaynaa ayagaan ka codsanaynaa inay naga noo soo daayaan wiilashaas